waxgaradka aqoon-yahanka madaxda maamulada mar labaad waxaan idinku celinayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu horeyn horta waxaan rabaa inkastoo dadkuna xoogaal iska ahaa isla markaana haddaba laga dhawaajiyey munaasabadan iyo shirkan aanu idinku yeelnay aad naga ajiibteen ujeedada aanu ka lahayn horta inaanu idiin sheegno ujeedada aanu ka lahayn waxay ahayd in aanu xilka ukala wareejino maamulihii hore ee xarunta buuhoodle telesom buuhoodle oo aada wada garanaysaan maxamed deeq xaaji xasan oo muddo ilaa shirkada bilowgeedii ah mas-uul ka ahaa gobolka kan shirkada isgaarsiinta uga ahaa macni buuhoodle qura maaha ee deegaankan oo dhan uga ahaa wakiil oodina uga ahaa sidii usoo shaqeeyey iyo wuxuu soo qabtayna idinba aada wada ogtihiin in uu maanta xilkii wareejiyo oo aanu kaga wareejino cabdisamed cali xasan oo ah odayadii magaalada cuqaashii muxuu ahaay deegaanka laga yaqaanay run ahaantiina waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maxamed shaqadii miyaa laga eriyey misagaa ka tegey sidee wa sidee wax u dhaceen telefoonada aniga igu soo dhacayay ayaamahanba ilaa markan hargeysa kasoo baxayay waxay ahayd war isbedelka sideeba wax u dhaceen maxamed deeq lama eriyin maxamed deeq shirkaddu iyadoo wada jecel oo joog la leeyahay ayuu shaqada ka tegey waxaan shirkaddu ilaawi doonin waxa uu qabtay oo deegaankanu mas-uulka ka ahaa uu ka qabtay run ahaantiina markanu anagu shirkad ahaan wada hadlayno maamulayaasha xarumaha gobolada waa maamulihii ugu waxqabadka badnaa ee deegaanadii uu loo xil saaray isgaarsiinta si rasmiya uga hirgeliyey iyadoo aanu maxamed deeq aana raalli ka ahayn maanta inuu ka tago shirkadda ayaa haddana waxaa jirtay cabasho uu muddo lahaa warnimaya waxaan rabaa inaan iska nasto shirkadiina waan kiciyey muddo doorana waan soo shaqaynayey dano badan baa iga kala daadsan ganacsiga hore wuxuu iga jiray in lay fasaxo shirkadda in badan bay ka dhaga adeegtay baahidaan uqabnay aawadeed in maxamed deeq la fasaxo muddo badan baa laga dhaga adeegayay laakiin dee intii la cadaadin karayay waa la cadaadiyey maanta waxay noqotay in la aqbalo maxamed deeq inaanu fasaxno annagoo jeceloo doonayna weli haddii uu muddanka sii joogana haddii mar labaad jaanusku soo maro inaan u yeeran doono insha allah biidnillahi kariim baanu waxaanu isla garanay odaygaasi muddo badan buu warkiisa inagu soo noqnoqonaya aan fasaxno waxaa laga yaabaa ilaa buuhood buuhood ilaa durhata markaan imi sheekooyinka iyo kaftanka suuqu cabdisamed iyo iyo maxamed deeqdeyd isu jiraan waa la yaqaanaa war baashi ma dhaxal baad ka dhigteeno baashi ma hoosaa laiskaga wareejinaya waxaasaa la subaya arrintu saas maaha bolisiga shirkadda iyo siyaasadda shirkadduna saas maaha laakiin cabdisamed hore ma uga madax banaanaa shirkadda shaqadeeda waa maya waxaan malaya ninkii buuhood la joogay wuu ka warayaa cabdisamed inuu shaqada shirkadda dhinaciisa hayay mar walbana ilaa maalinta la bilaabay ilaa maanta cabdisamed maamulka shirkadda ee guud ee sare iyo dadka deegaankuba way ka warhayeen cabdisamed inuu ahaa nin kamida shirkadda telesom kadib shirkadda waxay garatay war odaygaa inala shaqaynaya weligii ee weligii aynan xusin weligii mushahar aynan siinin ee isagu shaqada isu diray ee xilkaa isa saaray aynu codsigaa ugudbina inu shaqadii qabto maadaama uu wax badan ka og yahay shaqada si u socotay iyo meeshay maraysay maanta nin banaanka laga keeno oo shirkada ku cusub oo aan waxba arrimaheeda kala soconin waxaa laga yaabaa inuu ku hafto in uu muxuu ahaayey meeluu ka galaba ay wakti dheer qaadato annagoo dantaa shirkada ka sakarayna ayaanu waxaanu cabdisamed u garanay in uu xilkaa qabto codsigaana aanu usoo gudbinay isna uu naga aqbala taana si ha loo fahmo ma aha bolisigayga siyaasadda iyadu in booskii ninka tago in berika maalin reerkii ay yidhahdaan booska yagii baa muxuu ahaayey anaga nalogu bedelo hebel anuu nin reer buuhoodla baana ninkii garanaya bay garanaya shirkaddana madaxdeeda iyo mas-uuliyiinteedan kamid ahay maanta haddaan ka tago booska reer buuhoodla odhan maayaan war booskii de anagaa lahayn muxuu ahaaye nin kala doonaa la keenaya ninkii la doono ayaa la keenaya markii hore la qaadanayna qabiil laguma qaadan markii aan shaqada tegay baa rag badan ay haysadeeno la war horta dhulbaantagal ka tag marka horta shirkadda siyaasadeedu waa sidaas cabdisamedna anaga ka codsanay maxamed deeqna nooma keenin hoostana laskagama wareejin magaaladuna waxaan filayaa nin annaga qudhayada naga marayo oo indhaha dadka buuxinaya inaanu keenno baanu qudhayada ku dadaalayna maxaanu ka baqaynay in la yidhaahdo beri ka maalin war ninkaad keenteen meesha muxuu ahaayo shirkadda sumcad bay leedahay run ahaantii dadweyneha dhexeysan sumcad bay ku leedahay adeeg fiicana u haystaa yaa buuxin karaya booska oo qaban karaya in kastoo buuhooda laga helaya rag badan oo shaqada buuxin kara haddana maadaama cabdisamad olba naga agdha dhawaayo aanu dabcigiisa iyo dhaqankiisa iyo shaqada uu si u fahmayo aanu la soconay sidaasaan ugu garana cabdisamad in loo magacaabo maamulaha xarunta buuhoodle ama gobolkanba inuu shaqada saa ku qabto cabdisamed waxaan ugu ducaynaa xilkaa loo magacaabay in ilahay usoo fududeeyo deegaan ballaaran baa gobolkani mas-uulka yahay ilaa dharkayn ilaa wixii shan shacabda ka sokeeya maxamed deeq baa maamulayay xarumo badanna waa ku yaalaan insha allah waana ufududaan doontaa maxamed deeqna waxaan leenahay waan sagootiyaynaa inuu shaqooyinkiisi iyo arrimihiisii fadhidaa iyo inta magaalada joogtaaba shirkadda telesom macaamiil bay wada yihiin macaamiishayada ayaad kamid tihiin macaamiishayadana hadba wixii isbedela iyo wixii soo kordhay inaanu la socodsiino dee xaq bay noogu leedihiin oo in aanu hargeysa nidhaahno maxamed u alaabta iyo faydasha iyo waraaqaha ku wareegaya ninka la yidhahdo cabdisama de awla magaalada way taqaaneen lani ma laga keenay maahe adna danahaaga qabso de waa la awoodi karayay laakin deegaankii ha la tago dadkiina hala wargeliyo odayaashiina ha loo sheego iyo dadki waxgaradka ahaa in shirkadda maamulkeeda isbedelay cidda maanta wixii ka dambeeya lagala xidhiidhayana dadku si ay ifahmaan una gartaan ayaanu horta halkan u nimi xisaab xudhow maanan imanin wax naga khaldanaayo kalena ma aanan baadhaynin laakin dadweynihii odayaasha la hortaga bay ahayd hana la ogeysiya arrintan iyo isbedelkan taa haddii aan intaa kaga gudbo shirkadda gobol ahaan sidan horeba u sheegay saamo weyn bay ku leedahay deegaanada intoodii badnaydna dadka cabashadiisa waa la tixgeliyay dhulkii aan telefoonku gaari jirin badankiisi waanu gaarsiinay haddii ay meelo yaryari jiraan oo uu signalku ka boodboodana waana loo soo sheegi karaa shirkadda telesom hadda iyadu waxay maraysaa inay tiraahdo xagee banaan iyaan telefoon haysanin marna waxay jirtay in dadweynuhu iyagu xafiisyada tubnaan jireen oo deegaanka ah telefoon hanaloo geeyo meel hablo telefoon hanaloo gaarsiiyo tulhel tulhela telefoon ma haysato in cabashada dadka la ururinayay laakin badankeeda waxbaa laga qabtay dhulka meelaha yaryar ayaan weli gaadhin anteenku ama usan signalku gaadhin waana loo soo sheegi karaa waxaanu ballan qaadana hadii lahayd hadday munaasab noqoto oo waxaa laga yaabaa laba magaalo oo toban kilomitr isu